adoo mahadsan socdaalkeena waxa weeye muhiimada ugu horeysa inaan soo salaano walaalaheena somaliland uga hambalyayno nabadda iyo horumarka ay ka gaareen dowlad wanaaga kadibna dhaqanka soomaaliyeed oo koonfurta iyo dhaqanka somaliland ay isbartaan dhacdana ay yihiin dhaqanku aas-aaska maaragtay ummadda soomaaliyeed horu inay is arkaanna wax badan ay ku siyaadinayso ummadda soomali dhamaanteed ama koonfura joogta ama waqooyi ha joogto marka muhiimada horta aan unimida meesha waa intaas maxamed xilligan maxaa kusoo beegay marka wallahi wixii kusoo beega kusoo beegay waa runtii way ku habooneen hadda ka hor inaan arrintaas ay dhacdo laakiin biqudratillaahi ma dhicin waxaan isleeyahay fursadda weli waa jirtaa jaanisku waa halkiisi marka haddii waxaan isleeyahay mar waliba waa loo baahan yahay wixii shan laga gaabiyey maanta in lagu tallaabsado marka dhaqanku sidaad og tahay baa isfahamka ummadda u halbowle u yahay wax badan oo horay aan loo samayn haddeer inaan ku tallaabsano ayaan go-aansanay marka walaalaheena aan usoo baqoolno waxyaabo badan oo aan rabnayna waa ka gaarna horumaro marka ugu horreysa waxaan isarnaa salaadiinta somaliland kadib waxaan isarnay axsaabta mucaaradka qaar kamid ah kadib waxaan isaragnay civil society-ga ururada bulshada haatan maanta waxaan joognaa gobolka owdal borame magaala madaxdiisa taasoo dhan marka waxaan isleeyahay waa horumar ama tallaabo hore loo qaaday maxamed xasan xaad wararka qaar waxa ay sheegayaan in dowladda soomaaliya idin soo dirtay halka qaar kale ay leeyihiin somalilan dowladdeedaa casuuntay marka yaa idin marti qaada adinku horta marka hore waxaan rabaa inaan kuu sheego wixii ku tiri kuteena meesha inay ka baxdo annagu annaga is abaabulnay dhaqan soomaaliyeed aan ahayn oo ka kooban ummadda soomaaliyeed inta ay ka kooban tahay kadibna waxaan go-aansanay inaan walaalaheena somaliland booqano bacdimaa in badan dadku ay kala qoqobnaayeen inaan daahafur ka dhigno dadku inay horta isu isu isu gudbaan wax badan oo ay horay maaragtay uga baaqsadeen hadda ay isweydaarsadaan barnaamijkan horta midkaas oo ahay dowladda soomaaliya nama abaabulo nama soo dirin midaan lafteeduna anagu maogi hadda inayna casuuntay laakiin kolba waana soo dhaweyso taasi waa la hubaa marka arrintu sidaasay ku tahay sax wixii marka lagu dardarayna haddee waxaan ku cadaynaynaa inaysan wax jira ahayn maxaad ka kororsanaysaan marka maxamed xasan xaad inlan somalilan waanu ognahay qadiyad bay ku dhisan tahay oo meesha taal halkanaad ka timaadeen koonfurtana xukun baa laysku haystaa marka maadaama arrimuhu sidaa u kala duwan yihiin maxay tahay waxaad ka baran kartaan horta waxaa koobaad oon ka baran karnaay waxa weeye nabadda meeshay ka gaareen iyo xasiloonida iyo systemka runtii aada u shaqaynaayo ay ku kala dambeeyaan inaan bal marka hore aada u aragno odayaashu aan isleeyahay waa aasaaskii noloshaas iyo horumarka somalilandna wax badan aan maaragtay isweydaarsano midda kale dadka soomaaliyeed ama somalilan ha ahaadaan ama soomaalidaas kale oo koonfurta ha ahaadaane wax badana ka dhexeeya waxaasoo dhan waxaan isleenahay dhaqanku hadday isfahmaan waxaa furmaya maaragtay wax badan oo horay u maqnaa ama wacakiraa hadda lafteeda waxyaalo badanaan shalan isweydaarsanay daraad isweydaarsanay maantana sidoo kale waan isweydaarsanayna waxaasoo dhan waxay noqonaya wax kusoo kordhay ummadii soomaaliyeed oo ama waqooyi somalilan joogta ama koonfurta soomaaliya joogta marka intaasoo dhan waxaan islenaha waxay noqon kartaa runtii horumar ama tallaabo hore loo qaaday arrimahaasan marka waxaan rabnaa inaan maaragtay ka geysano dowr shariifa oon hadda ka hor annaga ka hor aan arrintaas aysan maaragtay dhicin
waxaad ii sheegtay inaad qaar ka mida salaadiintii iyo mas-uuliyiintii somalilan weliba gaar ahaan xisbiyada mucaaradka aad is aragteen inkastoo qaar la sheegay in ay diideen ba ina idinla kulmaan marka qadiyadda a idiin soo gudbiyeen adinku aragti ahaan xaggeed ka taagan tihiin odayaashii dhaqanka koonfurta haddaad tihiin horta annagu marka hore go-aanka iyaga kamid maahan inaan jirno siyaasad oon ka hadalno ama wakti iska gelino midnimadu waa muqadis iyo gooni istaag waa muqadis laakiin nabadda arrintaas annagu hadda uma uma uma socon laakiin nabadda iyo siyaasadda waa isku xiran yihiin soo maaha haye way ma rabnaa in hadda laga bilaabo annagu runta waxaanu rabnaa inay marka hore horta islaamku ka horeeyo bulshadu isdhex gasho qolo walbana waxay iyagu rabaan oo maslaxadooda iyo arkeen inay qolada kale ku baahiyaan runtii waa waxaan anagu soconay laakiin hadda anagu ma rabnana inaan barnaamij siyaasadeed soola safrin ayagana uma keenin xaggana kama soo qaadin marka waxaan rabnaa keliya uun annaga doorkayaga waxaa weeye isdhexgalka bulshada iyo isfahamka bulshada iyo dadkuna xor u noqdaan inay maaragtay meeshay doonaan ay tegi karaan ayaga oo runtii kalsooni qabo oo walaaladood meel kastoo ayagu tagaan aan runtii aragnay si niyadsamiya iyo jacayl walaaltinimo inay mar waliba ay maaragtay isku soo dhaweeyaan marka anna waxyaabahaan rabno horta marka hore inaan xariga ka jarno waa midaas kadib marka wuxuu imaan karaa hadda waa soo dhaweeyeynaa kolba in lawada hadlaahi waa waa munaasib mar walibana waxaa la raba in lagu gaaraahi wadahadal ay ku imaan karaan guddoomiyaha odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ee booqanaya somalilan maxamed xasan xaad oo goor dhaweyd isagoo jooga magaalada boorame telefoonka igu warramaya